bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto faylan akhyaaray ha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin dhugun sidaasaan hamiin kasta markii laku reebo oo nimaado jamaada ee sabtaga ha galaasa hamiinimo arbaawo iyo khamiis hooyda ayta taariikhdana ka beeganta labaatii lamada bilo koowaad sannada lamada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal nagad waliba ku mid aha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo geegaha gebagabaaytay dhismaha golaha deegaanka degmada diinsoor barnaamijkiiyo ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal nagad saasaata waliba barnaamijkaan hasinka gudbii doone wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo magaalada baydhabo tababaranku furti shaqaalaha wasaaradda degmooyinka iyo gobollada koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkayaasinka gudbii doona tababarkaas wali ka saabsanay saasaata weliba barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal nagad wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya oo geega daafurti miisaaniyad sannadeedka labada kun iyo labaatanka barnaamijkayaasinka gudbii doona mas-uuliyiin dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada ku socdan oo ku qayb galay munaasabadda geega wasaaradda maaliyadda ka daafurtay miisaanid sannadeedka labada kun iyo labaatanka barnaamijkii aa ku dhugunsudi doontaan taas haatoo weliba barnaamijkaasin gudbii doona hoo ilaahay karaala nagada maamulka gobolka banaadir oo geega daafuray waaxda beeraha iyo jariimooyinka gobolka banaadir barnaamijkayaasinka gudbii doona hoo ilaahay karaal nagada taas haatoo weliba barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan madawiinaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo kulan la qaadday wafdi ku dareera qaramada midoobay iyo guddiga cunuqabateynta hubka ee soomaaliya barnaamijkii ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal nagad waxyaabihii ku wada hadaleen wafdigaas iyo madawiinaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobadaas iyo walaagahani zaa'id iyo barnaamijkaasiinku gudbii doona anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele iyo barnaamijkaasiin saarintana siinkula dareersi ay dhinac sanaadan weliba gacan weyn ku jeysada ay wadaakee bilaal hilaal sheekh shucaab mar kale mar lamaad akhyaari ha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kulan faylan markale akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan wasaaradda arrimaha gudaha dib heshiisiintii dowladaha hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba geega dhammaystirtay dhismaha golaha deegaanka degmada diinsoor ee gobolka mbaay iyo oona geega golihii deegaanka degmadaas diinsoor iyo dooradeen guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenka walina doorashadaasi tay geega kudhiidib degmada diinsoor ku qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya la taliyaha madawiinaha dowlad goboleedka koonfur galbeed dhinaca hanraabta iyo saasaato xubno ku dareer wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya doorashada markii dhiidi kureed weliba meelo hadallo ku jeediyey mas-uuliyiintii ku qayb galeen doorashadan kudhiidi degmada diinsoor ee golaha deegaanka degmadaasi iyo ananka horeen meelo ku hadalay cabduqaadir shacbaan maxamed oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka golaha deegaanka degmada diinsoor soona sharaxay natiijada doorashadii ku dhiiday degmadaasi diinsoor kureedna weliba meelo ku hadalay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed abuukar cabdi cabdisalaan xaaji siidow cabdisalaan xaaji siidow ay ugu tartamayeen cabdisalaan xaaji siidow iyo aamine ibraahim xasan mudanayaalkii wasab iyo deegaanka kow iyo labaatanka way codeeyeen wax cod oo halaabay ma jiraan siddeed iyo toban cod waxaa ku helay cabdisalaan xaaji siidow saddex codna waxaa helay aamine ibraahim xasan sidaa daraaddeed waxaa ku guulaystay wareeggii koowaad cabdisalaan xaaji siidow insuur ay u tartamayeen awaad sheekh cali iyo nuuney cabdi xasan waxaa tanaasulay nuuney cabdi xasan sidaa daraaddeed gudoomiye ku-xigeenka degmada diinsoor waxaa ah awaad sheekh cali xaqiiqdii ma emay lahaa walfudud ani bulsho soddon sano burbursanayti is doorata godoonshana doorata iyago raallo ka wadayin te guud ahaan bulshadii diinsoorna anti mayleraa inta wada fadhiida odayaasha dhaqanka hogaamiyaayanayla rogaan guud ahaan dadkii oo mayleraa deegaanada mas-uuliyiintii hayna rogaan taas farxad wingaan ayta koonfur galbeed koonfur galbeedna mayn argaase guul wingaan hoyti eedanka mahadsantiin wayn badan doontay mahadcelinta hadalka intanka badan way jeelaan aanan mahadnaga guddigii qabanqaabada doorashooyinkan oo waktiga badan geliyoonanta fidhiyaan laanti oon suurta gala lahayn ani igeka miilan hatuun rogna lahadeeriya maylana guddigii oon ilan mahadsantiin saasoo kale ma hilmaama inti aananku bana andheerana aamana iyo nuuney oo lamada baxaayan lama qof musharaxiin eh oo inshala tartamayn guddoonkii ku-xigeenshey waylan aysigna ilan mahadsantiin may tusaale cad angatina gebro diinsoor iyo gebdho koonfur galbeed haddii nuunayba weylana idan mahadsantiin saasoo kale may jeelanta anag mahadnaga tiimkii inta roogeen shaqadan culus laamtiyo gegmilan hadeerafan ku shal socdeen ilaa saddex wasaaradood wasaaradda arrimaha gudaha federaalka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saasoo kale wasaaraddii haweenka oo dhammaantii may leehaay muddo ilaa markan lama biloodba leerarka dhowyona guryaasha kumoqonayantisiin la rogeen anagoo inshaal gaadana magacyadii may lena tiimkaas dhammaantii oo iidan maasiin saasoo kale wariye maxamed aadan socdaal oo saasoo kale gibwiinku haysoon muddadaas intaas leeganta roogeen dhabar adaygi bulshada caalamkana deersay ay waladiin soor ku dhiyaay waylana dhammaantiin iidan maasintiin waajibaadkii lasiinkalaaya gudateen bulshadin aan shaqayteen dowladiinna may leerahay abaalkiisana samayteen ee shaqadan qabateen ogaada doonta marka iidan maasintiin saasoo kale may jeeraa aniguna mahadnaagna xaqiiqdii meel ku yaabay lama kilomitr shan kilomitr unaata magaaladan kumana doorasho malka goboda kor markan dadyo dhiijoomayn xurayna ani may leerahay si nabadgelya bulshada aan is doorata aan iska koyn aan ku horreeyaan taliyaashan tan iyo la fidhii tali xasan aadan iyo tali cabdisalaan iyo tiimdii la shaqay hayfallagii iyo olaama ammaanka iyo dhallinyaradii eedkan badan oo tanii la roog oo maalin yahay miin surunaaye taliya halay ma hay weere markii tumika u sahayti halay ma yaray inta bari mas-uuliyaddaas markan taas leegan usagaadada way haytay waajibaad eedan adag usagaadday mas-uuliyaddaasna may leenaa iyadan mahsanta insha allahu tacaala way rajay doona isuulantiisu tusaalan nagada doona guud ahaan dadka dhallinyarada saraakiisha cusub oo wadanka la fado inay dhibaatada ku saaraan usuqaybkuy weylana iyadan mahadsantiin saasoo kale maynka mahadnagaane ciidamada walaalaheen amisom etoobiya oo niila rogaan yoon hiraabtooraa ka lahayn qayb kuwayani amnigiisi nabadgelya geeka doorashadan tanka dhiida yoona niila rogaan weylana iyadan mahadsanyi taliyaha iyo ciidanshe iyo saraakiishiis saasoo kale mayba ciidanka mahadnagaane lan hilmaamo korne odayaasha dhaqanka gaad ahaan afartii ugaas ontani la fidhiyaan wayba eedan jeelnayoona may leeraha intii eedlanka sacbi xaqiiqdii wayba waa dad shaqadan geekan talaka qobadi dee ugaas kasta soomaalika noo shaqa noocaas ma ka dhiiridi kora markan waylana may leeraha eedan waasantiin wada shaqayntiin garab surunkiin iyo guulaha wada hooyti may leerahay guulaha haddii wada koyto wal wada sheegale laakiin haddii guuldaro koyto walku wada dhuumdee qof walba meerayba anama ka jarangeyma ku hayn guulo geeka la wada sheegdahay may aaminsana dadka sheenayatin idan waa sintiin la wada sheegdahay dhammaan markan idanka maa sintiin isiinna may larahay qaybtiisan ku qaadateen saasoo kale nabadoonadiisin kula shaqeeyay iyo bulshada guud ahaan dhalinyarada may laraayo ka dhiiridiyo naftiyo may larahay inay bulshada adeegan golaha deegaanka kumid ee may lanayoona idan maa sintiin geekana wayba samayteenaa tusaale cad oo ay adduunyadu meelan jeed adduunyada horaan socoto laakiin soomaaliya gadaal gadaalaan socotay diinsooraa ku bilaawtay horaan socdaas haddii ilahi raali kunaga wale hatu ku dambe waylana idan maasin ting ting sidiisan an doorateen geeka dooratan laakiin maysin ku bahanyin anta maka eg anaysan garab suruntaan la shaqaytaan tala siidaan bulshadun adeegdaan labaatan iyo kow adeegayaal oo bulshadun adeegaa eteen soomaaliya dhibaatada ku jartamay waa qofka haddiis mas-uul nagada aniisu anis malay aniisu umutaas dhanku sare laakiin ma hilmaansana ani adeega bulshadii lay nagani bulshada hordhaan meelin kurogni hoosun ku dhini levelka hordhaan kurogda qofka mas-uuliyaddiis gaado bulshada kumid ahayd laakiin markan bulshada mas-uulaata keeraan hoosaan ku dhiini may adeegingata hooyada may larahay qofka odayga cunuga yar gabartiya maynata ani adan adeeg anigoo jirhinha ogaad caafimaadyan bihanyina waxbarashin bahanyina amnijosay mas-uuliyadkoo saara wanadan adeeg markan way fada doona insha allahu tacaala una nafsadeen aniguna ku bilaawno aniguna istusna inuna adeegyaal bulshaana laakiin bulshadan ku sarayno markan taas insha allahu tacaala way rajay doona iniyeena siin bilaawta nagada doonto markan koo iyo labaatan adeegyaal oo diinsoor lahaati aytin insha allahu tacaala way lasiin ku baahanya diinsoor oo owkaadi gabar ha umulla isbitaalla jeewan lahayna sidii isbitaalka hel lahay kurikii gabarta waxbarasho baahan khayra la siiya baxda waxbarashada shaqayti laakiin fasalka siiya dad markii la dhaafo onugin dugsi sare meedan baa umulla fasalka siiya dadna waxbarasho ma bilow waay qofka si walan qorawlay baraday bas laakiin walisu baraday u micno leh oo la sheego kormale marka taas ma inaga dad doonta insha Allah aniisan ku biidan dhibaatadaas dadka ku biilaayeen mayba jeelanti eedanka ma hadnagna saad oo kale ee madaxda aan ka sarayo oo kooriyo madaxweyne Cabdulaziz Xasan waxa lafta galeen oo xaqiiqdii hayti mayla hay in sheegada aniisu geeka ta farxadan oo la qayb gal laakiin usugaatan online in shaqay shaqadan ka muqanyi laantis in suurta gal lahayna aniguna mayla hay koonfur galbeed adeeg noocan ah bulshada hajeeyay xaqiiqda inta la handir waqtan taas leen noqon wasiiradiisa udin way leedahay mar ilaa iyo shan wasiir inuu nasin koyn mar kale ilaa dhowr kale wasiiranaha nagan mar kale waxaan naga lahayn waan hasiin naga doon mar walba siin roogo doon ogow awaamirtaas may ku kuwayna madaxweyne Cabdulaziz oo qaaday go'aan ee ani xukuumaddiis ka shaqeyta dadka meelayo rogan deegaanada iyo degmooyinka lanka adeeg laakiin kaliya la ninkooda igna ofisida oo mukeefida kihiin laakiin lukula adeega adeegyada la ka deersi geedo hoostiyo iyo meelaha iyo ku noolay taas mayba ogaadan sana musku kuwaas ani siyaasad oo hagaas lahaato siyaasadaha madaxweyne cabdiaziiza may ku mid ahina ani bulshada adeegyada lanka deersii meelaha iyo rogaan laakiin yohan doonan ani xukuumadda ousan hel saaray ini siyaasadiisu bulshada mayla raay an akri ousan laka doorada ini fuliyan anigoo adeegaas deersiyan meelihii oon ka baahanayo qayb ku mid ah insha allahu tacaala waana sii socdo doonta haddii ilaha iraalaka nagda marka mas-uun eedanka maa siini saas oo kale may eedanka maha nagaane hay-adihii noo taageeraw barnaamijkun waana sii socdo doonaan xaqiiqdi anku horeysa j b l g oo mayla rahay barnaamij weyn oo laku taageeraw barnaamijyadan s to s oo dee programkan hataba gulun sheentay waana sii socdo doonta hay-ad kaleo daiconi leeraha oo noola shaqay doonta i guud ahaan hay-adaha ku shaqeeya local governance-ga iyo decentralization-kii reconciliation-kii inay developments la sameeyo waddankan in badan ama ka jaray emergency hay-adaha emergency laka shaqeeyay insha allahu tacaala may fadaan inay development la bilaabo maadaama dadkiis dooradeen way baan baahanaa may leerahay development projects mase programyo oo la iska dooradaw geedka ma iska dooranay geed hoostiis laakiin may fadaan barra ininkoya barra nin walal casri ee bulshada iska doorad korta la kashir kora nin la sameeyo wayn ku baahana heedaha Soomaali taageero iyo dawladda koonfur galbeedna ay la raay hil adagaas ku saar doonta insha Allah way ba kala eedan jeelna dhamaanteen inuu xasuusnaan xaqiiqdii aan macno badan ay sameeysan in wadanka ana ka dhaladii deer doorasho dad bulshada halday aal doorada sababtoo mayba aragahayna adduunyada kale haddii aad fiirida wala ku dhiyahay ma email raay sultan ma hata isku luqad ma hadlayaan mis fahmayaan isku diin ma hatana mayba go'aanka deerana ani ciyaalashan wal baradan caafimaadna helaan saasoo kale mayba jeela ani wakiilo ku rogan hay'adaha samafalka oo ka shaqeeya degmada diinsoor aan rajo ani wakiilo ku rogan wayba yoona fareen adan diraan horta ma ila raay insha Allah aniga kama sinin inaan wala qayb galan ani marxaato ku nagadan ani doorashada iyo nidaamka dimuqraadiyada ee geek bulshadu deerti insha allahu tacaala dee brograamyadii sanadka una qayb weyn ku nagada doonta ani golayaasha deegaanka sidii lan taageero lahay qayb weyn ku nagata iyo barnaamijyada iyo wadaan ani development lan bedela xaqiiqdii may wahaa soomaali mayba la samaysaday barnaamijda n d b oo soomaali lead graydoon saasoo kale southwestern wasaaradda plan qorshaynta may diyaariyahayte qorshihii koonfur galbeed marka way fadaanee baahiyaha iyo adeegyadii oo qawadayaan ani mar walba laka mar walba tusaale lanka weeda qorshayaasha iyo prioritiska mase barnaamijyada hortabka le oo may leedahay dowladda haddii arsatiiniisun ku taageertaan dee hay-adihiisan wakiilunku aynan farayn an gudbidan in reer diinsoores dooradeen horumarna deereen waan may leedahay aan baahanyin in lagu taageero markan taas insha allahu tacaala ay siin iidanka maasini santiin rogow guud ahaan hooyooyinkii iyo may leedahay culimaadudiinka ganacsatada bulshada qiibada iyo shaldudan reer diinsooraan tiroogaan geeka guulaantun wada rogaan dhammaanteen diinsoora guulaysatay may guulaysatay koonfur galbeed mayba jeelanteena ciidanka mahadnaga dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee nafsi gacan weyn oo siidii oo howlwadaanadii inta rogan oon rajay doona insha allahu tacaala markan ka dambe intii wasiirkan inaan kooye igoona iyadan mahadsanyiintoodiiyo koonfur galbeed war weliba kula shaqayaan wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan ani kula shaqayan dhismaha golayaasha deegaanka insha allah fariintiisan intu ku dirtan diinsoora ku dirtan laakiin may ogaadasanay adduunyo badan deeri doonta ani jenreehmisha dad badan isbeddelka samay doonta ani dowladnimada soomaaliya qayb weyn kuwetwalaysan tillaabadiisan tu ku qaadeen dowladnimada la sheega tillaabooyin layskada dariw lamba meeli kukaadan ka qaade markan sirreediinsoor qaybtisiin kukaadanayti qaadan waa rajay doona insha allahu tacaala ani ku dayasho annagata guud ahaan ee dhammaan soomaaliya oo dhan sigaare koonfur galbeed socdo doonta wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed may hormuudan haada doonta mar walba sidii la dhaqan geliyahay lahay nidaamka federaalka soomaaliya qaadatay oo ay ani daadejinta adeegyada ani ilaa heer degmo la deersiya degmooyinkana deersiyaan ilaa heer deegaan way rajay doona insha allahu tacaala taasi inay dadaal badan wal kabii doono deegaanada kale iyo degmooyinka kale koonfur galbeed maylena aniisan kadaytan diinsoorasan kufadaan walbadan kale hataa numusin kufadaan ani diinsoora nun kufay lahatan hataa mufadaan laakiin waylay fadaan aniisan diinsoor kadaytan bis waylana degmooyinka hadiisan diinsoor oo kale lay nogotaan walkale badan musin kufadaan aniisan gabrooyingna sidan ga dariidan hashmaytan ha doorataan aniisan sin nabadgelya seneska doorataan dhammaanto walawna ku fadaananta leeyo oday kasto ugaasku amse malaagku ee degmo ku mida degmooyinka koonfur galbeed maylena kadayooy ugaasyada roogaan diinsoor odayaasha dhaqanka iyo shacabka degmo kasta oo koonfur galbeed ka noolna maylena wal kala badan musiinku fadaan way fadaana inaysan kadayitan diinsoor dadka siyaasiyiinta iyo dadka go'aanada iskule mayba fadaanayoon anigo sada gabro diinsoor lanqadari xurmada iyo sharafta la england si ani gabroo joonsiyaan markan taas lay ku fadaan ku badan kalma ku fadaan insha allahu tacaala wayba gulwiin ee aniga boqolkiiba konton tiro ka dhow boqolkiiba konton baa raana sababtee wala dhiman wal macno lama markan boqolkiiba konton ani gabro la kawaala golii deegaanka diinsoor gul soomaaliya inaan hooyti koonfur galbeed inaan hooytiyo markan degmo kasta soomaaliyeedna saas oo kale ku fadaan sigaare koonfur galbeed way kala fadaana meelahay marwalba aniguna meelahay dadka in sheegna ani wala kaliya bulsho aan faawanaya ta dawladnimada xaqiiqdii maamada oo kale tusaalahadan ta dawladnimada arag laakiin aan oo kale generation ku bilowdo may ha ka dhalanay aragnay wadan burbursan markan ka jara kornay aniguna burburka unu kornay ka jarna ciyaalkana anu sii ogolaan wala ogolaada kormay markan way fadaane dadka yaro dawladnimada horehan aragay intinin danbeyan hade kasi yaran dhamaan maamada baa daayid iga sin anuu muyiin baan maartay dawladnimada taasday marka intii yo say dameyan inuu ku deerno dawladnimada walaysan ku arag dagnin sheega baalanay la deerarno dawladnimada inuu deersin taas la deer markan iyada muhiim in kaata insha Allah yana way waa xaqiiqdi maamaamina la rogow shardin sorani la rogow sharaf weyn inagata weyn ata diin rodan diin sora sharaf inagata dawlad gobolka koonfur galbeed iyo ku socda wakiilkii oo meelahay intana madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeedna la taliyay dhinaca haweenkii xuquuqul insaanka wayn malay insha allahu tacaala gibroogin inay tababaro badan la sii ani ofiisyadii oo ka shaqay lahayn la sameey walaan ku muhiimsamay waa in ciyaashu meel walka baradaan helaan insha allah taasna intii la samay doon idan ma sintii maalin taariikhiga maalin guulahan hoytii soomaaliya koonfur galbeed sigaara wasaaradaha arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed maysinka hambalyeese guulihiisan haweyitin maynan hambalyeese guddoonka cusub iyo ku-xigeenshay oo sida sharafta le wanaagga le landoorade una rajay doona insha allahu tacaala yoona sadalanka aamine mas-uuliyaddan yoon ka dhaaraden horten wada aragaaseen aniyo ha ku baxa doona mas-uuliyaddaas ha ku baxa doona una an guduba doona si deegaanadahan iyo xareeraysan nabadgelyalanka hela lahay sidii wadada geeka haddii wadada baydhaba iyo diinsoor furnaada lahayti may rajay fadeen guudahaan koonfur galbeed dhankan taroogu fadi mas-uuliyiinta qayba ku haada lahaayeen aniga may leerahay fiirsadaan markhaato ku haadaan guulungan hooyadahay marka may ku fadaan maamulka ogna shaleediyo ma ka filan laakiin inay qayb ku qaadaan isku xirka bulshada dhiirigelinta iyo aniliska talada xaqiiqdii madaxweyne cabdiaziis may baahata eedan dhiirigeliya amse ka baaqay bulshada koonfur galbeed aniga iska talad may iska ka taladaas ani deegaanadii hormarsata ani waxyaabaha baahada aasaasiga aniyo samaysata sababtoo meel ahri jare lan gundanga lan gargaare sababtoo dad qashanka guriga hortiisa yaal adan qaado kornaada fadaas hay'ad ani kiin koyta koo qaada masuurta galaan markan qashanka isku qaad geedaga horta ka yaala gooy insha allahu tacaala wadada horta taa la dowladnimada dhisa doonta haddii la yidhaha alla ka naga laakiin meel koo badan inay inti tabartaa walaa samay korta samayta way fudaanay magaaladan oo meel la rahay mas-uuliyiintan tan dhan la doorade nadaafadii meelanka saray kiyaga rog markan meel fadaan amnisheen isin ku shaqayta ay faa'iidan gatan taas haddii isin samaytan kow isin siin ku mid ah isin ku faa'iidaysan markaas ku dibadda ka kala deeras markan ciidanka maasantiin golay deegaanka wada guulaysaneen maysinku fadaane aniisan dowladnimada iyo isku xirnaanta iyo wada shaqayntana tusaale naga tan sidiisan wareybanka ay tahay waan ku wada shaqaytaa idan maasantiin odayaasha dhaqanka laa ku bilaaba fartuugaas tiimka ka shaqeeyeen oo shaqadan culus habawadi insha allahu tacaala dowladda abaalgudsi ayaa samayn doonta haddii ilaha raalla kanagada sida markuu ku taabo doona haddii ilaha raalla kanagada unumayba sii doona haddii ilahay ra dadhoollo shaqan tan dhan ha qobaday walaanka yar lan samay kor oo wadan inuu samay marka insha Allah yoona si uu ka dhiri gelin in shaqo noocaas ay mar walba bulshada uun qowdan may weel beeryoleyn ma falwana dukaanna ma furdaan way intan ka shaqeeyna bulshada ani la rumaan santin markan wal kala badan way laakiin uu naarna ma santin
warshada isbuunyada shaakir shoobla shoobla haashineew sidee umay may waa digeedka shukriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gorbaaye wed alo hadda shukri shaaf dhuuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii adeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee anshaan shaakir isbuunyadii siiba farmadoobaga shineew shaakirtana ma esan shaakir waybuwa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
ulo hoosaas adaaba shukriya isbuunyada shaakir shakarlaan shakarlaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharaftii tayadiyo layin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hindurmo shahaadan haynaya isbuunyo shabshal banayn hayna shakalaang meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaal shawayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone ankakadantoo isku fiiri farmadoobaga ini shaakir ehi ileen bershooba shiila waxa koobiyay siday orjinaal farmadoobaga ankasee warshada isbuunyada ee shaakir okiyaala magaalada baydhaba dhinaga bakiin gobob hanka horjeedka warshada hashay fiska koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo kaleeto gudaha magaalada baydhabo iyo mayba usakiyaale bartamaaga suuq qudaartada xafiiska la maarno mayba usakiyaale boostaajyada shabeelow bartamaashe ama walaay faahfaahintaas dheer kula xiriir teleefon lambarada shale eberli hal tumikow tumikow boqol soddon iyo seddex eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon ili ama taleefankan ka dambeeya oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan ikow warshada isbuunyada shaakir shaakir
hamiin faylan weli barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsudaytana qiyaaray weliba magaalada baydhabo geega tababarlanku furay ana ku mid ah shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya haaras ol ku shalsheenay degmooyinka iyo sidoo kale gobolada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shaqaalaha ayaa weliba lantow baraay qaabka landaabayo waan lantalaalow xoolaha tababar kun oo isku kaaladaayeen wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-adda world vision iyo weliba sharaxaad kooban ku biyay tababarkun waxyaabaha ka saabsanya agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha mudane cumar maxamed cabdulaahi sidaysan ogdiinba geeka may ku saabsan yaha tababar inay wasaaradda siin qabato tababarkaas oo ku saabsan sidii landaawey lahay xanaa xoolaha caafimaadka xoolaha tababar ka saabsan yaa la siin sii doono mayn male horaan sanadkii hor laha dhaafi bili febraayo tababarkan amale inaysan hordhaqan qaadateen kaasoo lasiinku tababaraaye sidii xoolaha la daawey lahaaye iyo noocyada cudurada jira noocyadiyo iyo waxyaabay astaamihii laku gorda lahaayey ee xoolaha marka tababarkun tababarkii hore iyo daba dareero ujeedadiisa may ku mid ahaa in dib lahasiin xasuusiyo qaabkii walaalan daawey lahaaye cudurada astaamooda laku gorda lahaaye cudurkaasta daawooyinkiisa aragday ka haboon inuu dib lahasiin xasuusiiyo tababarkun ka saabsanyo insha allah may dareeri doono shan maalmooda dareeri doono ujeedada unkuwiin marka geedka oo isin lasiinkuweeri may boorta inay xiriir wasaaradda iyo isin xiriir siin ku dhexeeyo xiriirkaasoo eh isku warqab caafimaadka xoolaha inaysan wal alle walaagi warbixin eh oo caafimaadka xoolaha ku saabsan oo degaanidin maaragtay degaanidin ku jara inaysan wasaaradda hangudbiidaan wasaaraddana markaasi lama caamilo hadba ma arday walaagi markaas awoodiye ah laakiin muhiimadda unkuyin mayb waa may umaleeyay tumuntuul amala ayaa ku shal dareertana umaleeyay oo buurha kaba hoos kooyas lankasta mayl ku faday deegaanka eryada isu rooga horta inuu isu mas-uulku haada dadka xoolasha inuu isu daaweeyo kow marka lamaad cudurada meel meelo ku jara inuu isu hasheega oo hangudbiyo wasaaradda se cuduradaasay lanku horseeda lama marka saddexaad mayl isinku faday dadka bulshada isin dhex degantiin meel kasta madeero kortaan inay isin wacyi gelidaan xoololeyda dadka reer guuraaga eh cudurada qaabkii astaamadii laku gordaw daawooyinkii markaasi lambaahanya xarumihii oo aragday caafimaadka oo markaasi indhow iniyo la xariiraan wacyigelintaasna may la eraay siin lasiin ku faday marka may waajib siin ku saarnaa saddex shay iyo waajib siin ku saaran marka koowaad bulshada inay isin adeegdaan oo dadkiin haay oo deegaankiin haay inay isin adeegdaan marka lamaad inay isin cudurada jara ha ku warbiidaan oo aragday may lasiin suubii doona system iyo qofkii isin hala xariir lahaytan lasiin suubii doona haddii ilaahay er warbixintaasina inay isin aragday ha gudbiidaanna way isin ku baahan
ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة durdur hareeqayo dhuldoog leh dad adduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaabtii doorfayla waa isla wada daneeye duur yamiinkii daalanay dadayaay daawo dhabce deertii muraadka may daliilan e diinkii quraamad haruunakii kakadaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashdanti maay haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dha'i mayle tamae ulmikiinka diyaare harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayayaan tuftii uraamed ii daawo dabiici ah ku suubsan herbal yacni geedo daarul abraar hoo diigsato diinkii quraamadna ka saar su'aalakii kor akriyoobo duulidhii udur korkabali ku duuganay yooba dabeeba koo rahaayana unku daytoo deer harunta quraansaarka ee
barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana khiyaari maamulka gobolka banaadir weliba geegu saddex furay waaxda beero iyo darjiimooyinka gobolka banaadir oo lanka tirgalay in lahmuuji bilicda gobolka banaadir gudoomi ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir marwe basmo caamir shaati oo dahfurtay mashruuca beeraha iyo darjiimooyinka gobolka banaadir iyo weliba la hadalay warbaahinta iyo on sharaxaad kubidi mashruucun waxyaabaha ku kordhii karo gobolka banaadir
sidaad arkaysaan maanta waxaan daafurkiisii ka soo qayb galay daafur aada u qurux badan oo ururka dhallinyarada dalbile iyo waaxda jarjiinooyinka dowladda hoose ay rabaan maadaama la dhisay meelaha loogu talagalay wacyigelinta ama dhallinyarada goobahoodii oo ah tiyaatarkii matxafkii qaranka maktabadii qaranka inta u dhaxaysay inay maanta daafurkooda ay ka dhigaan inay ka bedelaan laamiyada jardiinooyinkii quruxda badnaa shanta jardiinoo la dhisay dowladda sida isxilqaan lagu dhisay intaasaytiba inay ayagana ay ku darsadaan xooggoodii dhididkoodii fikradahoodii aqoontoodii dhaqaalahoodiiba haddaan nahay maamulka gobolka banaadir oo hogaaminaya gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duqo magaalada mudane cumar waxaan diyaaru nahay dhallinyarada soomaaliyeed ee si isxilqaanka u soo diyaargaroobay annagana haddaan nahay maamulka gobolka inaan soo dhoweyno la shaqayno garab siino wax walboo horumar ah oo magaaladan uu u tilaabsanayo dhallinyaro dalka idinkaa iska leh sidaad ugu soo diyaargarowdeen ayaan rajaynaa dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool caasimadda gobolka banaadir inay idinku soo biiraan waxaan rabaa inaan baaq u diro dhallinyarada soomaaliyeed ku nool caasimadda gobolka banaadir inay noqdaan inay ku tartamaan inay wax walba oo horumar ah magaalada muqdisho degmo walbaba dhallinyaradeeda inay sidaan oo kale u istaagaan dhallinyaradaanet waa dhallinyaro soomaaliyeed degan caasimada gobolka banaadir isbahaystay magac samaystay ururka dhallinyarada dalbile waxaan warrabaa dhallinyarada kalena inay noqdaan kuwa isku duuban degmooyinkooda u tartama quruxdiisa iyo bilicdiisa iyo horumarkiisaba iyo amnigiisa inaan noqotaan waxaan rabaa inaan gudoomiyaasha degmooyinka toban iyo todobada degmo inaan iyagana u sheego inay la shaqeeyaan ururka dhallinyarada dalbile oo rabo inay degmo walbaba sidaan oo kale ay shaqo uga qabtaan in la soo dhoweeyo in gacan la siiyo in horumarka iyo bilicda iyo waxtarka ay dalka u wadaanna laga garab siiyo haddaan nahay maamulka gobolka banaadir waxaan diyaar u nahay heer degmo iyo heer gobolba inaan idinku soo dhoweyno inaan idi- idinla shaqayno in wax walboo dalkaana kusoo kordhinaysaan idinku taageerno haddaan nahay maamulka aadaan usoo dhaweyna waxaan rabaa agaasimaha waaxda jardiinooyinka iyo beeraha dowladda hoose agaasimo keerto oo shaqo qurux badan magaalada muqdisho ee ka wado ee haddana ee rabta inay sii laba jibbaarto sidaad arkaysaan jardiinooyinkan ama taalooyinka taariikhiga ah oo qof kastoo muwaadan ah iska leh ee inay isagana horumar kale iyo bilic kale lagu sii celiyo in gacan ku-haynta ee iyada maamulka gobolka banaadir ay mas-uul ugu tahay in aad ka soo dhigtaan meel qurux badan ay usoo dalxiis tagaan dalka sooma dadka soomaaliyeed iyo een, wadamada deriska nala ah waa taqaaniin taariikhda hadda waxaan taagannahay taalada dhagaxtuur ayaan taagannahay dhagaxtuur taariikhdiisa qof kastoo muwaadan ah waa garan karaa halgamaa inuu ahaa inuu ahaa een, nin dhallinyaro ah inuu ahaa markaaseytina maanta dhallinyaradii inaysan beeninin hooshii dhagaxtuuray maanta u taagan yihiin waa idinku soo dhoweynaa aad iyo aad aad u mahadsan tihiin barnaamijkeenu waa furan yahay waxaa noo balan ah shaqo waxaa noo balan ah horumar waxaa noo balan ah magaaladanoo bilicsan magaaladanoo qurux badan magaalada muqdisho waa caasimadii soomaaliya ee noqoto sida lagu kasi jiro loogu soo dalxiis tegi jiray maanta aadaan u faraxsanahay inay dhallinyaro magaaladii bilicdeedan kala shaqaynaynaa dowladda hoose dhahayaan wax weynay tahay waxawaaye waxaan sugayno waa dhallinyaro boqolkiiba toddobaatan iyo shan dalkan idinkaa dhallinyaro ah maanta madaxda dalka waxaa u badan dhallinyaro inaa isxilqaankii magaalada madaxweynaha baaqiisii inaa muujisaan aa ku shaqaysaan waa wax dhiirigelin leh in nilagu dhiirigeliyo nilagu ilaaliyo nila garab istaago xaqaa u leedihiin annagana maamulkeena saan shalay aan idinkaga ballan qaaday oo guddoomiye cumarna idinkugu soo dhoweeyey aadaan u mahadsantihiin dhammaan
barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertan akhyaari waliba wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya geega ka qabatay munaasabad iyo kadaahfuraasi miisaani sannadeedka labada kun iyo labaatanka ee soomaaliya weliba ku qayb galay xubno ku dareerda wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya xildhibaano iyo marti sharaf kale oo munaasabadaasi laka casuumiyey welina daahfurka miisaaniyad sannadeedka labada kun iyo labaatanka ee dowladda soomaaliya ku hadalay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saleebaan sheekh cumar iyo wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamuud xayir ibraahim usoona wasiir dowlaha toosan daafuri miisaani sannadeedka labada kun iyo labaatanka ee dowladda federaalk soomaaliya horey waxay noo tahay farxad iyo sharaf inaan maantay daafurayno miisaaniyadii sanadka laba kun iyo labaatan ee soo martay heerarka kala duwanaa wadatashiii hay-adaha iyo iyo iyo shacabkaba runtii waxaan wada soo dhahay inaan maanta maalinta ka dambaysan hore u socno miisaaniyaddeena heerarkii soo martay xoogaa laga waayee wakti waxaa jiray bukaan miisaaniyad lahayn laakiin maanta miisaaniyad isu dheelaytara dhaqu dhisan in dalku leeyahay aada iyo aad bay muxuu tahay wax lagu qora ammaantaas oo kale madaxda ka shaqaysa ayuka ka tegin qeyb ee hay-adaha dowladda iyo wasaaradda maaliyadda waxaa xashid mudan miisaaniyad waxaa asal u ah waa dakli dakligu kordho meel buu joogay maanta dakhliga gudaha ee miisaaniyadeynu korarkiisu meeshii la rabay maaha laakiin waxaan is leeyahay heer wanaagsan buu marayaa ee maantaas waa mudan dadka ka shaqeeya dakhliururinta waayo ayuu wasaara hay-adaha iyo wasaaradaha dakhliururinta ay ka qaybgaya waxaan rabaa maadaama aad ka joogtaan waa madaxdii wasaaradaha iyo eedaha tihiin inaan idiin sheego inay muhimtahay in xilda iska saaro kharash dakhliga aynu urinay waa lagu dhigfoodaa dad soomaaliyeed baa laga ururiyaa inaguma filabaado laakiin waxaa loo baahan yahay in loo meeldaydo oo waxaa la kharash garaynayo ay ahaato baahida dhabta ah iyo howlaha wasaaradaha iyo dowladda maadaama dib lagu soo ururiyey maadaama hooyo soomaaliyeed laga soo qaaday maadaama dad soomaaliyeed ganacsatada laga soo qaaday waxaan u baahanahay mas-uuliyada ka saaran tahay inaan kharashka la kharash garaynayo hay-aduhu soo gudbinayaan waa haado wax ka turjunaya hay-adda iyo dalka iyo waxqabadka la rabo in dadka lagu celiyo intaa waxay dheer arrimaha mushaharaadka mushaharka intii dawladda la joogtay waa la joogtay waa ka warqabtaan waxay muujinaysaa xilkasnimada iyo iyo mas-uuliyaadka saaran dawladda waxaa marka muhima oo inta badan aan maqlaa xisaabiyinkuna waa joogaa in uu soo daraao dalabka hay-adaha ka yimaada ee dhanka mushaaraadka waxaan ka codsanaynaa waktiga loo asiiri nadaamku yahay inay kasoo guduto ay soo gaarasi dhammaadka bil kasta sagaal iyo labaatanka ama ama soddonka bish ay u noqoto in loo helo xuquuqdii shaqaalaha iyo dadkii lahay waxaan kusoo gabagabeynayaa inay inoo furan tahay miisaaniyadeeni sanadka laba kun iyo labaatan warshaqeyn wanaagsan waxaan rajaynayaa sanadkan inuu ahaado sanad ka duwan sanadii hore waxaan ku dardaarmayaa dhaqamadii hore oo hore u jiri jiray in laga gudbo ah dawladdu wakti kala guuraa la gelayaa doorashooyinka la gelayaa inaanay arrimahaasu saameyn shaqada dawladda inaanay saameyn dadkiina technicalka halkan waxaa maanta jooga madaxdii wasaaradaha ee heer maamul horeasanyaashii iyo madaxdii dabaayadaha sidaa darteed waxaa muhiima inaan arrimaha siyaasadda lagu mashquulin ee lagu mashquulo arrimaha shaqada iyo mas-uuliyaadka la idiin saaraya dowladda u haysaan oo ah sanadkii laba kun iyo toddobiyo toban iyo sanadkii laba kun iyo labaatan ama labaatan iyo kow inaanay kala duwaneyn ee isku leeyihiin raxmatullaahi wabarakaatu dhammaan oo suurgolaha wasaaradda maaliyadda agaasimayaasha guud xisaabiyaha guud madaxda dowladda ee kasoo qayb gashay xafladan iyo dhammaan shaqaalaha waan is salaamayaa waxaan is leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladii waxaa inoo fira wasiirka anigu ku dheeraan maayo waxaan sheegayaa in yaro ah si technicalna waa loo shaqeexi doonaa laakiin waxaan sheegi doonaa in yaro ku saabsan saad ogtihiin miisaaniyaddu waxay ku salaysan tahay waa qodoros waa qiimayn la rabo in marka wax waliba sidii la rabay u dhacaan ay soo xerooto intii la hoodeeyey qasab maaha in mar walba meeshii la gaaro si aad ogtihiin miisaaniyaddu mar walba waxay ku xiran tahay situationka dalku ku jira waajibaadka guud nambarada aad arki doontaan ee laydiin qoondeeyey waa odoros ma aha si aad ogtihiin lacagtii oo saxa waxaa marka loo baahan yahay qofkii bajetkiisu laba boqol oo kun yahay sanadkii inuu ku talagalo inuu boqol kun noqon doono macnaha waxa weeye waxa aada helayso inaad isku rulaysiiso sidii wasiirku sheegayay baahiyaha caamka ah ee aan marka mushaharka laga tago baahiyaha kale aan mushaharka ahayn ee ah serviska iyo gooriska waxa loo yaqaano in ay noqdaan mar walba kuwa aada u xadidan oo ku jaango-an waxa aada isleedahay waa la heli karaa nidaamkii hore ee miisaaniyadda sanadkan waxbaa iska bedeli doona waad arki doontaa isla xisaabtadku sidii hore waa ka duwanaan doonaa documentationka wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda looga baahan yahay waa ka duwanaan doonaa sababtii waddankana wuxuu ku jiraa wax la yidhaahdo barnaamijka geedi socodka denacafinta wuxuu leeyahay shuruudo badan oo u baahan in laga soo baxo wasaaraddu waxay soo gaarsiisay iyo hay-adihii kale la midka ahaa ee dowladdu meel aada iyo aada u wanaagsan runtiina rajo fiican ayaa jirta waxaa la rabaa marka in sidii aada hore uga qayb qaadanayseen oo aada baakabka u ahayd inaad ka qayb qaadataan nambarada halkaa ku qoran ee sharaxi doonaa hadhowta si gudaha loo geli doonaa saadabtiin waxaan ku celinayaa waa odoros ma aha nambar dhamaystiran waxaa jira iyana oo la rabaa in aad ku xisaabtantaan in xafiiska xisaabiyaha guud uu samayn doono tiriirimo dheeraada isla markaana documentation ka badan intii hore xisaabiyaha guud idin warsan doono kuwaas oo laga rabo haddii aydan samayn jirin wax la yidhaahdo financial statement aydan samayn jirin sanadkan waxaa laydinka rabaa in wixii ku soo galay iyo budgetkaagii aada financial statement intaad samaysaan usoo gudbisaan xafiiska xisaabiyaha guud haddii ay ku qancaan xafiiska xisaabiyaha guud way idinka aqbali doonaan iyaguna waxay la qaybsan doonaan markay ururiyaan miisaamaha hanti dhowraha haddii laydinku soo celiyo waxay la mid tahay inaydan ka soo bixiso wadi marka guud ahaan waxaa rabnaa inaad ku baraarugsanaadtaan in sidii hore si ka duwan ay shaqadu tahay nambarada waxaa sharixi doona keliya waxaan uga socdaa waxa weeye in la fahmo in meeshii lagu gelayo qarash dowladeed sida ugu hufan ee ugu nidaamsan loo galo in ay noqdaan markaas la iibsanayo adeeg iyo agab laga iibsanayo ummadda soomaaliyeed wax daa furan oo tartan loo leeyahay loo galo waxa ugu fiican waxa weeye inaad dadka soomaaliyeed ee aada la gelayso agabka iyo adeegka inaad ka isticmaashaa ay noqon doonaan waxaa la fiirin doona inaad martay nidaam saxa oo daa furan macnaheedu waxay tahay in dhammaan hantida dowladdu ay ku bixi doonto meel daah furan oo cid weliba ay arki karto inaad diyaar u noqoto berito haddii qofka muwaadinkii albaabkaaga soo istaago oo ku yidhaahdo itus bal lacagtii cashuurta ahaydee layga soo ururiyey xafiiskaaga waxaa kaga soo hagaagay in xafiiskaaga u furan yahay oo xaq kuugu leeyahay qofka muwaadinka ahi inaad tusto wixii sidaad u kala shaqaysay waa ogahay oo nidaam saxaad mari doontaan laakiin maalinba tallaabaynu hore u qaadaynaa waxaynu gaari doonaa meel albaabkaaga inta subaxii qof muwaadina soo garaaco xafiiskaaga uu yidhaahdo itus waa hebel sida u baxeen waan ku dheeraaday waxaan ku kusoo gabagabeynayaa waxaad ogaataan in sidii hore ay aada uga bedelan tahay sanadkan habka fulinta miisaaniyadda iyo dhaqangelintoodu waxaa aada u sharaxi doonaa tiimka maaliyadda waan idin soo dhaweynayaa wasalaamu calaykum
travel agency dika taweri dorata irdi dohor lewako jalafay lewako dulimaad raaxa lewako dayurusuman waato dawon hambirkole indesho waay hadii aad iidsanahe haddiigsoy dantahay helo afiiska day travel agency allakiin doorayda doorayhe waa ka wadalaalay kadalishod nairobiya anduulu fade ii ardisabaabi indareere waana dayuuriha markuweydiye warshada duubigan baydhowa nairobi nairobi baydhowa baydhowa adis ababa adis ababa baydhowa duulimaadka sallikiin diyaariyey diisoy xafiiska day travel agency xafiiska day travel agency wayba kale entertainka suubiyey fiisiyaalka dalxiiska walbarashada weliba caafimaadka siwinka baafadan wada meesha leh turki qatar hindiya bangladesh kenya iyo uganda south africa mozambique malawi malaysia thailand zambia iyo wiliba zimbabwe baasaboorka lay dhiibadaa ma difi sida lahakiin diyaariyo galandada koosaar lay beesada dhiiba
barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qeybasha dambiya slideerna ciyaari madaweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba geega kulan la qaaday guddiga qaramada midoobey ee cunaqabateynta hubka soomaaliya madaweyne farmaajo iyo injeedii guddigan qaramada midoobey ee cunaqabateynta hubka soomaaliya oo uu hogaamiyay danjiraha dalka biljimka mudane mark bakstein in reed inferiyo la kasuubiye nidaamka cunaqabateynta saaran dalka soomaaliya iyo la kajaangeeyo taageerada muhiimkan ee ciidamada soomaaliya si iyo dowladda soomaaliya la dagaalanta ururka al-shabaab siduu madaweynaha soomaaliya usi sheegay kulankaasiitay markaha dhammaaday weliba warfidyaanada la hadalay agaasimaha warfaafinta xafiiska madaweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdinuur soona warbaahintan sharaxay waxyaabihii madaweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddigun kusooda qaramada midoobay ku wada hadleen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu maanta eh, kulan kula qaatay eh, xarunta madaxtooyada villa soomaaliya eh, safiirada ka socda eh, guddiga cunaqabateynta ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu hogaaminaya safiirka dalka belgium madaxweynuhu wuxuu ku bogaadiyey eh, guddiga cunaqabateynta ee hubka ee soomaaliya fursaddan ay ku yimaadeen soomaaliya si xog dhaba ay uga helaan een, horumarrada laga sameeyey iyo tallaabooyinka loo qaaday sidii loo xaqiijin lahaa een, in soomaaliya ay muujinayso eh, dib u soo kabasho Eh, waxaa kaloo madaxweynuhu uu adkeeyey in dowladda federaalk soomaaliya inkastoo eh, dhowr iyo tobankii sana lasoo dhaafay ay ahaayeen hay-adaha dowladda kuwo nugul haddana dowladda federaalk soomaaliya in saddexdii sana ugu dambeysay ay ka qabatay shaqo aad u ballaaran oo tirokoob lagu sameeyey ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha kale ee dowladda sidoo kale in tirakoobkaas eh, eh, lagu xaqiijiyey een, diiwaangelinta iyo tirada rasmiga ah iyo cududda ciidamadeenna tiradooda iyo tayadooda sidoo kalena eh, si dhaba eh, dib loo daraaseeyey hanaanka kaydka hubka ee soomaaliya oo runtii eh, shaqo wax ku oola laga qabtay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu sidoo kale eh, xusuusiyey een, guddigan ahmiyadda ay leedahay soomaaliya inay hesho eh, taageero dhinac walba ah oo oo oo looga qayb qaadanaya dagaalka kooxahan eh, argixisada ah ee al-shabaab iyo daacish eh, aan uga hortegayno madaxweynuhu sidoo kale wuxuu adkeeyey runtii ahmiyadda ay leedahay in eh, golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu kaalin mugla ka qaato sidii ciidamadeena qalabka sida ay ku heli lahaayeen een, agab iyo tababaro lagula dagaalamayo miinooyinka dhulka lagu aaso oo waayadan aad ugu batay iyo sidoo kale qaraxyada ay kooxaha soo maleegaan maadaama dagaalkooda uusan ahayn dagaal hadda toos oo ay ciidamadeena kula jiraan oo u noqday dagaal een, een, maxay ahayde ku dhisan ee, ku dhufo oo ka dhaqaaq iyo miinooyinkaas iyo iyo iyo maxay ahayde dhibaatooyinkaas ee, ay maleegayaan madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo wuxuu sidoo kale adkeeyey iyadoo laga duulayo ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee dalkan uu dhaco een, iyo kaalinta ay ku yeelin karta xasiloonida gobolka inay dowladda federaalk soomaaliya muujisay inay kaalin mugla ka qaadanayso sidii xasilooni iyo amni iyo waxwadaqabsi loogu soo dabaali lahaa mantaqadan sidoo kalena ee, dowladda federaalk soomaaliya aysan marnaba aqbali doonin faragelin kasta oo lagu dhaawacayo midnimada iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed een, annagoo doonayna in een, ixtiraam iyo waxwadaqabsi xiriir ku dhisan inaan la yeelanno cid walba oo doonaysa inay soomaaliya wax la qabsato guddigan uu maanta madaxweynaha la kulmay ee ka socday golaha ammaanka qaramada midoobay ee gaar ahaan guddiga een, qaybta cunaqabateynta ee, waxay runtii bogaadiyeen horumarkii ay dowladda federaalk soomaaliya ku tallaabsatay ee dhinacyada amniga gaar ahaan dib u habeynta ciidamada qalabka sida iyo di- dib u habeynta dhaqaalaha iyo hufnaanta oo kaalin mugla ka qaadanaysa ee, kobcinta iyo xoojinta hay-adaha dowladda waxayna runtii ballan qaadeen in ay si dhow ula socon doonaan ee, khubarada ay usoo wakiisheen inay kormeer ku sameeyaan soomaaliya ayna xaqiijin doonaan dhexdhexaadnimada waxyaabaha iyo iyo iyo warbixinada ay ka gudbin doonaan soomaaliya haddii eeba idmo een, waxaana ee, rajaynaynaa in sanadkan laba kun iyo labaatanka uu noqdo sanad ay si dhab ah u wada shaqeeyaan ee, dowladda federaalk soomaaliya iyo ee, guddiyada u qaabilsan arrimahan
guud ahaan akhyaarey intaasi ha kaafameere barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maleelasinga dareersaay dhinaca sanaadana gacan weyn ku jeysayay wadaakee bilaal hilaal tanii markale ku kulmi doonan waliba sinkugu tabay saasi ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu